tan iyo wixii ka dambeeyey dib u doorashadii madaxweynaha maraykanka donald trump waxa ay xukuumadda washington ku dhaqaaqday istiraatiijiyadda cusub oo ay dib u eegis ugu samaynayso duulaannada uu maraykanku kaga jiro waddamada caalamka si gaar ah dalalka muslimiinta jabkii maraykanka ee afghanistan iyo guuldarooyinkii uu ka dhaxlay mandiqadda loogu yeero bariga dhexe iyo qaaradda aasiya kadib waxa ay dowladda maraykanka iminka ku howlan tahay sidii ay u hakin lahayd duulaannada ay kaga jirto waddamada ku yaala qaaradda afrika genaraal major lengale oo ah taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magacooda loo soo gaabiyo africom ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in isbeddel muuqda uu ku yimid duulaanka ay kaga jiraan qaaradda afrika isagoo carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in xulafadooda afrikaanta ay dhabarka u ritaan culeysyada amni ee ay wajahayaan iyagoo wax ku dhisanaya tallaabooyinka uu qaadayo maamulka trump oo ah kuwo qalqal xooggan ku abuuraya dowladaha ku yaala mandiqadda ee ku tiirsan xukuumadda washington major lengeli ayaa isagoo waraysi siinayay wakaaladda wararka ee faransiiska waxa uu sheegay in la joogo wakhtigii ay dowladaha afrikaanta ah isku tashan lahaayeen oo ay naftooda ku tiirsanaadaan isagoo intaa ku daray in maraykanku uu mudnaanta koowaad siinayo ilaalinta dalkiisa maamulka trump ayaanan ku howlaneyn oo keliya in militari ahaan uu u hakiyo duulaannada uu ka wado dalalka caalamka balse waxa ay xukuumadda washington qorshaynaysaa inay joojiso badi howlaha ay wasaaradahooda arrimaha dibadda ka wado qaaradda afrika sidoo kale ay gebi ahaanba meesha ka saarto safaaradaha iyo qunsuliyadaha ay ku leedahay dalalka kala duwan ee ku yaala qaaraddan inkastoo ay tani jirto haddana maraykanka ayaa u muuqda mid aan si dhammaystiran lugaha uga laabanaynin qaaradda afrika balse waxa uu ku dadaalaya inuu ilaashado masaaliixda uu ka leeyahay qaaradan oo ay ku loolamayaan dowlado kale oo waaweyn waxa ayna washington isku dayaysaa sidii ay u sii jiri lahayd nufuudda ay ku leedahay qaaradda afrika maraykanka ayaa waxa uu horey u shaaciyey inuu soo afjaray duulaankii uu ka waday dalka niger islamarkaana uu gebi ahaanba ciidankiisa ka saaray dalkaas waxa ay tani muujinaysaa sida ay dowladaha dhaca qaaradda yurub ugu fashilmeen duulaanadooda militari iyo kuwii dhaqaale ee ay ku soo qaadeen qaar ka mida dowladaha afrika waxaana maraykanka ka horeeyey faransiiska oo gebi ahaanba isaga baxay dalalka maali niger jaad burkina faso iyo waddamo kale oo dhaca galbeedka qaaradda firaaqan iyo taagdarida ay dowladaha reer galbeedka ku wajahayaan qaaradda afrika ayaa waxa ay keentay in dowlado waaweyn oo ay ka mid yihiin shiinaha iyo ruushka ay xoogga saaraan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen fursadda ay haystaan waxa ayna buuxiyeen booskii ay washington banaysay iyagoo hadda dadaal ku bixinaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen nufuudda ama saamaynta uu maraykanku ku leeyahay qaaraddan uu allah khayraadka ku manaystay balse ay boobkeeda ku lollamayaan dowladaha sheegta quwadaha adduunka inkastoo qaar ka mid ah dowladaha afrikaantaha aysan saamayn badan ku yeelanaynin go'aanada lama filaanka ah ee uu qaadanayo maamulka donald trump ayaa waxaa haddana saamaynta ugu xun wajahaysa dowladda federaalk oo iyadu si weyn ku tiirsan maraykanka waana midda keentay in xilligan ay dowladaha reer galbeedka ku celceliyaan in hubanti la-aanta heerkeedu sarreeyo ay ku sugan tahay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekha islamarkaana ay qarka u saaran tahay inay burburto dalkana ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab